barnaamijka dhallinyarada maanta
wacan oo wanaagsan dhegaystayaal halkani waa washington ku soo dhowaada idaacadda iyada duhurnimo idinka imanaysa laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhisanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka labaiyo labaatanka iyo koob iyo soddonka mitirbaan iyo efemyada geeska afrika
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa isniin bisha janawarina waa soddon labada kun iyo toddobiyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa idinla socotiinaya sahre ciidla nuur iyo ismaaciil xuseen farjar
qodobadaan idinku hayno idaacadda duhurnimona waxaa ka mid a warbixin ka hadlaysa dhallinyarada barata saxaafadda ee ku nool magaalada boosaaso oo ka hadlaya waxyaabaha ay barteen inta badan kolay barnaamijyada markaan ku jiray tababarada barnaamij ku adkaaday ma arag oo barnaamij kasta waan qaadan jiray laakiin anigu ahaan hamigayga waxaan jeclahay inaan qaato barnaamijyada laga soo sameeyo dadka bulshada laga soo sameeyo
dhallinyarada ka shaqeeya farsamada birtumista oo caabasho ka muujinaya in ay yaraatay helitaanka biraha ay u isticmaalaan farsamadoodu
anigoo la yidhaha cabdiraxmaan habale jaamac waxaan ka shaqaynaa birtaan turna birti way naga dhammaatay etoobiyaa loo iibgeeyey waxaluxi birtaan
sidoo kale dhinacii heesaha ayaan iyana barnaamijka ka madhnayn
ciyaarihii iyo qodobo kale ayaad sidoo kale ku maqli doontaan barnaamijkeennan marka horese warkii caalamka oo kooban rag hubaysan ayaa weeraray masaajid ku yaala magaalada kubeek ee dalka kanada goorma salaadii maqhrib lagu diyaargaroobayo axaddii shalayto halkaasi oo ay ku dhinteen lix qof ugu yaraan sideed kalena ay ku dhaawacmeen haweeney afayeenuwa booliska magaaladaasi ayaa sheegtay in la xidhay laba qof oo falkaasi looga shakisan yahay balse may bixin faahfaahin dheeraada oo la xidhiidha cidda ay ahaayeen raggaasi la qabtay iyo cidda ka dambeysay ee falkaasi ku dhiirigelisay masaajidkaasi maamulihiisa ayaa sheegay in ilaa dad saddex iyo konton qof ah ay u diyaargaroobayeen salaadii maqhrib ee shalay axaddii markii weerarkaasi dhacay hase ahaatee lama sheegin sababta falkaasi u dhacay ilaa hadda ra-iisul wasaaraha dalkaasi kanada justin tradua ayaa cambaareeyey falkaasi weerarka ah oo toogasho lagu dilay dadkaasi waxaanu sheegay in diimaha kala duwane ay qiimo ku leeyihiin dalkaasi kanada falkaasina uu yahay mid argagixiso oo nacayb wata
maamulka madaxweyne trump ayaa difaacay amarka fulineed ee lagu hakiyey qaxootiga iyo socotada ka yimaada ilaa toddoba dal oo badankoodu ay muslimiin yihiin kooxaha u dhaqdhaqaaq xuquuqda aadanaha ayaa ballan qaaday in ay sii wadi doonaan in ay xukuumadda cadaadis ku hayaan islamarkaana ay qaadaan tallaabooyin sharci kumanaan qof ayaa sameeyey isu soo baxyo ka dhacay magaalooyinka waaweyn ee maraykanka halka xubnaha xisbiga dimuqraadiguna ay diyaarinayaan tallaabo sharci oo ay ku hor istaagaan xanibaadda madaxweyne trump uu saaray soo galootiga iyo socotada ka yimaada toddobadaas dal hirgelinta sharcigan ayaa abuuray jahawareer gaar ahaan garoomada diyaaradaha halkaas oo qaar ka mida dadka haysta deganaanshaha rasmiga ah ee dalkan maraykanka saacado badan lagu hakiyey iyaga oo su-aalo kala duwan la weydiiyey ka hor intii aan qaarkood loo ogolaan in ay dalka gudaha usoo galaan
haatana boosaaso arday badan oo dhallinyaro ah oo barta saxaafadda ayaa hamigoodu yahay inay meel sare ka gaadhaan hay-adaha warbaahinta soomaalida haddaba wariyaha v o eda ee boosaaso yuusuf maxamuud yuusuf ayaa la sheekaystay qaar ka mida dhallinyarada bartay culumta saxaafadda waxaanu weydiiyey waxyaabaha ay soo barteen iyo barnaamijyada ay xiiseeyaan
dhalinyaro badan ayaa bartay xirfadda wariyanimo haddaba qaar ka mid ah dhallinyaradaas ayaan kala sheekaystay waxa ay ku doorteen inay bartaan xirfaddaasi wariyanimo dhalinyaradan ayaa dhowaan ka baxay macadka sooyaal oo ku yaala magaalada boosaaso waxaan ahay ardayda ka qalanjebisay saxaafadda oo ka dhigatay macadka soyaal waxaan ku doortay haddii aan ka hadlo himiladayda aan ku doortay saxaafadda saxaafadda waxaan ku doortay horta waxaan ogaaday inaan ahay nin bulshada wax u gudbin kara una sheegi kara xaqiiqada jirta bulshada marka waxaan ku doortay sidaa awgeed inaan barto saxaafadda marka waxaan ku doortay inaan ahay nin howlkara u gudbin kara barnaamijka barnaamij kasta oo ka hadlaya xaqiiqda bulshada sida barnaamijyada dhalinyarada inaan u gudbin karo bulshada saasaan ku doortay barnaamijkayga saxaafadeed ee aan ka bartay macadka sooyaal ee magaalada boosaaso xarunta gobolka bari asiyo waxaa barateen saxaafad inaad wariye noqoto maxaa ku dooratay wariye inaad noqoto
waxaan ku doortay kadib markaan arkay baahi badan ay u qabaan dadka soomaaliyeed wariye taya leh isla markaana soo bartay cilmi keliya aan baraatikaal soo qaadan laakiin si cilmiyaysan usoo bartay markaan arkay ayaan waxaan go'aansaday inaan ku biiro mid ka mida macaahidda ugu caansan guud ahaan puntland oo ah macadka sooyaal alxamdulilah rabbilcaalamiin maanta waad ujeedaa waan ka qalan jabiyey waxaan rajaynayaa in aan ka howlgalo sida ugu dhaqsiyaha badan mid ka mida warbaahinada ka shaqeeya dunida maxaa is oran kardhaa haddii aad hadda ka mid noqoto wariyaasha ka howlgala ee boosaaso oo kale idaacadaha iyo telefishinada maxaa barnaamijkee baa is oran kardhaa waa ka soo bixi kardhaa inaad qabato
run ahaantii ardayga ama qofka waxaa la tijaabiyaa marka uu ku dhex jiro bulshada uu wax la baranayo inta badan kolay barnaamijyada markaan ku jiray tababarada barnaamij ugu adkaaday ma arag oo barnaamij kasta waan qaadan jiray laakiin anigu ahaan hamigayga waxaan jeclaha inaan qaato barnaamijyada laga soo sameeyo dadka bulshada laga soo sameeyo tusaale tusaale barnaamijyada abaaraha oo kaleeto barnaamijyada socdaalka wadankeenu maadaama wadan qurux badan yahay inaan bilicda wadankeena soo sawiro ayaan aad u jeclahay inaan waxyaabo badan oo horumar oo wadanku leeyahay oo wariyayaal badan ka qarsoon inaan anigu soo saaraan jeclahay magacaygu waa sundis cabshakuur weeyaan sundis waxaa ka mid tahay ardada ee ka qalin jebisay macadka sooyaal saxaafadda bartay goormaad kugu dhalatay inaad wariye noqoto wax badan waa jeclaa soomaha laakiin macadkan baan haddeer ka bartay wax badan anu saxafinimada waa jeclaa hobbigaygana waa ahayd inaan saxafiyad noqdo weliba saxafiyad madax bannaan baa jecla inaan noqdo waayahay saxaafadda inta badan dadka qaar waxaa lagu tilmaamaa inay tahay wax dhib badan marka maxaa is oran kadhaa waa kaga bixi kadhaa caqabadahaas jira
de in wacyigelin badan la sameeyo baa looga bixi karaa oo dadkan dee laga dhaadhici saxaafadda inaysan wax dhiba lahayn oo dee waa waxaa la dhihi karaa waa si wanaagsan ha waxaa baratay saxaafadda oo maxaa kugu kalifay marka inaad barato saxaafadda bismillaahi raxmaan iraxiim magacayga walaalo waa hibaaq xasan nur bootaan oo ku magac dheer hibaaq laki waxaana igu kalifay inaan saxaafadda barto run ahaantii anigu boosto waxaa imaaday mar dhoweyto markaa imina waxaan arkay waxyaalo badan aan la astacajibay aana magaalooyin kale ku arkin runtii waxa fiican markaad wax aragtid inaad ku cimri qaatid marka halkan imaaday waxaan arkay dadka waayeelada ah oo naafada ah oo gurguuranaya suuqa magaalada boosaasood in aan run ahaantii saxaafad intaan u barto inaan meel uga soo baxo iyagana aan meel uga soo saaro walaalahayga tabaalaysan kuwa barakacayaasha ee ku sugan gudaha dalka soomaaliya aan haysan cid wax u og codkoodana aan gaarsiin karin bulshada iyo dadka laga tababadan yahay waxaa jira markii hadda ah howlgashaan oo kale idaacadaha boosaaso ku yaala ama telefishinada sida gaarka loo leeyahay oo kale aad ka howlgashaan haddii idiin suurta gasho barnaamijyadeba se oran kadhaa waa ka soo bixi kadhaa ama waa qaban kadhaa
waxyaalo badan baa walaala isleeyahay waa qaban kadhaan wadankana waa ka bedeli kadhaan siduu hadda ku sugan yahay maxaa ka mid a barnaamijka waxaa ka mid ah inaan horumarino ilmayaasha yaryarka ah oo barakacayaasha ah aan haysan hooy iyo waxbarasho ku filan
waxaa jira markii la shaqo la galayo ama la rabo in la noqdo weriye waxaa jira qaabab badan oo loo shaqeeyo adigu qaabkee baa is oran kadhaa waa ku shaqayn kadhaa xilligan
runahaantii anigu waxaan aad u jeclahay weligayna jeclaa inaan u shaqeeyo t v marka idaacadaha soomaaliya oo afka soomaaliya ku hadlana idaacadda aan ugu jeclahay xaqiiqatan waa v o a markay noqoto warbaahin ayadaan jeclahay v o a laakiin t v weeye hamigaygu inaan t v ka shaqeeya ayaan aad u jeclahay sababtoo ah waxaan filaya waan ka soo bixi karaa sida aan ogahay kartideedana waan leeyahay dulqaadkeeda iyo dadaalkeedana waan leeyahay
barnaamijkee bay si oran kadhaa barnaamijyada baa is oran kadhaa hadda waa ka soo bixi kadhaa haddii aad ka howlgasho telefishin oo kale
waxaan isdhihi karaa waxaan ka soo bixi kartaa barnaamijka adigu arrimaha bulshada baan aad u jeclahay inaan soo qaado sidoo kale waxaan jeclahay barnaamijka fankiy suugaanta aad baan u taageeraa barnaamijkaas laakiin aniga barnaamij ahaan waxaan jeclahay inaan inta safar u baxo kaleeto inaan barnaamijyo soo diyaariyo mar walba xaaladda dhabtaa ee bulshada ka dhex jirta inaan ogaadaan jeclahay hamigaygu waa kaas waan rajaynayaa inaan mustaqbalka dhow insha allah bulshada ugu dhaqsiyaha badan bulshada aan ugu shaqeeyo kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mid a dhallinyaro ku nool magaalada boosaaso oo bartay culuumta saxaafadda waxaanay u warramayeen wariyaha v o eda yuusuf maxamuud yuusuf
duhur wanaagsan dhegaystayaal laanta afka soomaaliga ee v o a ayaad nagala socotaan dhalinyaro badan ayaa ka ganacsataa tumista biraha ama farsamada la xidhiidha hase haatee xilligan waxay cabashooyin badan ka muujinayaan helitaanka birta ay u isticmaali lahaayeen xirfadooda haddaba wariyaha v o a magaalada boorama haashim sheekh cumar good ayaa booqday mid ka mid ah ragga ka ganacsada bir tumista xarunta farsamo yaqaanada birta tuma ee magaalada boorama ee magacooga la yidhaahdo birmaal bal adoo magacaaga ku bilaabaya maxaad ka shaqaysaan birtan aad ka shaqaysaan iyo shaqadiinu siday tahay bal ka war anigoo la yidhaha cabdiraxmaan habale jaamac waxaan ka shaqaynaa birtan tunla birtii way naga dhammaatay etoobiyaa loo iibgeeyey wax alla wixii birtaan wax alliya wax beri ma jiraan haayadihii wax noo qabanaya ma jiraan qaldaraas bay noo keeni jireenoo ma hayno waan weynay baabuurtiina wada isbriin baa laga dhigay baabuurtii hore ee jabuuti u baxaysee kamaanada lahaa wax ka helaynay waa la iibiyey hay-adna caawisaa ma jirto dawladna caawisaa ma jirto meeshii way naga duntay cid wax noo qabanaysaa ma jirto awal waxaad samayn jirteen majooyinka marashida ee, gudunta iyo waxyaabo badan baad samayn jirteen waxyaabihii imiga ma samaysaanoo maan dadku idin- idinka iibsan may imaka waxyaabihii ma jiraan ma- marashadii cagaf baa beddeshay mashadiina cagaf goynaysaaba la keenay wax ayaga waa la cunaqabtay aqalladii aan u shaqaynayneen hoolfaasada iyo garaa'idka iyo baalaha gelinaynana waa la bedelo kuwa reexa maraayidoo shubun bay ku shubaan macalmajaroorkii baan weynaan samaynayna girgiraan ku noolla imika girgire ayaa lagu hadhay baryaha hore eed soo gaadhay waxyaabihii aad samayn jirteen maxaa ka mid ahaa waxaa ka mid ahaa hidiya dhaqankii midiyii baan samayn jirnay daabka lahaa bilaawahaan samaynayn warankaan samaynayn gaashaankaan samaynayn marashidaan samaynayn majadaan samaynayn xallaafatadaan samaynayn wixii ma jiraan imika weelkiina waa kuwa casriyaa la keenay dhiilaha maydaan samayn jirin dhiilihii waa laga baxo caag baa la keenay kanaagta maydaan samayn jirin waa laga baxo caag bay keeneen carabtaa keentay foostooyin caaga jaraykaanna caaga waxaasaa la baabiyey waxaa idinku soo hadhay ee dadku idinka iibsadaan samaysaan maxaa ka mid ah girgiraan lagu hadhay markaa waxaan doonaynaa inay dawladdu wax noo qabatoy askar naga wada dhigtaba iskagama dayna birba ma jirto gebigeeda inay askar naga dhigtaan rabna boolis inay naga dhigaan milatari inay naga dhigaan inay dawladda hoose noqonaan inay dhakhaatiirta nagu daraan inay hay-adaha noo geeyaan dad minority oo loo baahan yahay baana annagu tira badan yahay minority-ga ladhaa baan nahay baarlamaanka waxba kuma lihin guurteeda waxba kuma lihin dawladdana waxba kuma lihin nin shaqaalaa kuma lihin annagu boorama lagama soo helayo farsamada casrigaa timid niyadaan ka shaqayn inamadii kolka hore geerishada lahaa waa la bedelay shaqaalay noqdeen ragka lacag badan baa yimid oo geerishadii qabsaday kamahay tolaan rayiiskii bay barteen shaqadeedii ba iyagaa la baxay mar haddii shaqooyinkiinii laydinku cidhiidhiyey idinku maxaad shaqooyinka kale u soo geli weydeen ama muurqumaalka ha noqoto ama kowliga ha noqoto waxyaabaha kale maxaad u geli weydeen kuuliga waxaa lagu bixiyaa qabyaalad wasdaadna lama siinayo yaa waxay koodhaa ree hebel maa- hebel maa tahay shaqadan hudheellada iyo bakhaarada iyo haayadaha iyo kuwa shirkadahana waan u tegno qabiil baa lagu bixiyaa araaji baan nugu geyno waxaan wax noogu dara qolada leedhka nagu dara qolada biyaha nagu dara aduu imse carruuraad leedahay anu imika sagaal bay nool carruurtaa sagaalka ee ku nool imsa wax barata waxaa waxbartay af- afar maxay barteen jaamacadday dhigtaan jaamacadday dhigtaan yaa ka bixiya markaa dhaqaalahaad kaga bixisa saalkeed ka hesha Een, jaamacadda bilaash baa laygu dhigaa yaa kaa bixiya bilaashku kaaga dhigay waxaa iga dhigay madaxweynaha siiraanyin may daayir rayaala noo ansixiyey tirada een, jaamacadda bilaashka oo idinka dhigay daayiryaala imsay noqonaysaa ilaa dhowr iyo labaatan arday bay ahayd kuwii jaamacadaha ka baxayna shaqa ma hayaanba imika booramayba qaar joogaano brighton taamba
kaasi wuxuu ka mid ahaa iskaashatada birmaal ee ka shaqaysatay magaalada boorama oo aan ku waraysanay xaruntoda birmaal ee ku taala magaalada boorama haashim sheekh cumar good v o a boorama
aad buu mahadsanyahay haashim oo qaar ka mid ah kooxaha ka ganacsada birta ku waraysanayey magaalada borama la-anta afka soomaaliga ee v o a ayaad nagala socotaan haatanna dhinacii heesaha waa heesay ku luuqayso fanaanada hodan cabdiraxmaan
waa hagaaga codka fanaanadaasi hodan cabdiraxmaan intaa haddaynu kusoo dhaafno haatanna waa ciyaarihii iyo maxamuud mascade
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha koobka qaramada afrika ayaa si habsame looga socda waddanka gaboon waxauna haatan soo gelayaa maalmihiisii gabagabada wadamada burkina faso egypt cameruun iyo ghana ayaa ciyaaraha semifinalka isoo gudbay waxaa xusid mudan in xulka qaranka ee burkina faso ay labiyo eber kaga soo badiyeen xulka qaranka ee tunisiya ciyaar xiiso badan oo sabtidii ay fooda isku dareen hase ahaatee kulankii lama filaanku waxa uu dhex maray wadamada senegal iyo cameruun ciyaartaasi oo sagaashankii daqiiqo loogu talagalay eber iyo eber noqotay hase ahaatee ee ciyaartaasi markii soddonkii daqiiqo lagu darayna aan labadaa qaran waxba iska dhalin rigoorayaal la isu dhigay waxaa shantii rigoore ee ciyaaryahanadii loo soo saaray cameruun dhammaantoodba ay dhaliyeen hase ahaatee ciyaaryahanka saydu mani ee xulka qaranka ee senegal nambarka tobnaad u qaata islamarkaasina u ciyaara kooxda liverpool ayaa fursaddii ka khasaariyey ay xulka qaranka ee senegal kaga badbaadi lahaayeen in ay gurigooda aadaan sidaasina cameruun ayaa ku guulaysatay oo ciyaaraha semifinalka usoo gudubtay cameruun waxaay fooda isdari doonaan xulka qaranka ee ghana oo isagu jamhuuriyadda dimuqraadiga ee congo labiyo hal kaga soo badiyey maalintii shalay ciyaaryahanada walaalaha ah ee jordan ayu iyo andre ayu ee uu dhalay khabiirkii kubadda cagta ee xulka qaranka ee gaana ka soo jeeday abadi bele ayaa waxa ay keeneen fursaddaasi ay xulka qaranka ee ghana ugu soo baxeen ciyaaraha semifinalka kulan kale oo xiise badanna waxa uu dhex maray wadamada morocco iyo masar hal iyo eber waxa ay guushu ku raacday xulka qaranka ee masar waxaana haatan ciyaaraha semifinalka fooda isku dari doona qaramada burkina faso iyo masar iyo cameruun iyo ghana waxaana ciyaarahaasi kala dhici doonaan bisha februari koodeeda waxaa fooda isdari doona burkina faso iyo masar halka labada bishaasina ay isku dhici doonaan xulalka cameruun iyo ghana haatan haddii aan jaleeco kulamadii ugu xiisaha badnaa toddobaadkan ee ka dhacay waddanka sbain kooxda kubadda cagta ee real batis ayaa hal iyo hal bareejaha gelisay kooxda kale ee barcelona oo iyadu khasaarisay fursaday ugu sii dhowaan lahayd real madrid sagaashankii daqiiqo ee ciyaarta markii la galay ayaa goolka bareejada ah barcelona la timid oo ciyaaryahan luis suarez ayaa u saxiixay gool uu u baasay ciyaaryahan leonel messi isbanyol ayaa dharbaaxa kulul gaarsiisay sevilla oo saddex iyo hal ayay kaga badisay waxaana safiya ay haatan hoos ugu soo dhacday kaalinta saddexaad oo iyadu waxay ahayd kooxdii labaad ee kaalinta labaad ku jirta horyaalka dalkaasi oo cagacagaynaysay real madrid atletica bilbawna waxa ay laba iyo hal kaga badisay kooxda sportis hihon halka kooxda real madrid ay ka faa'iidaysatay fursadaha iska khasaariyeen kooxaha barcelona iyo safiya oo waxa ay kaga badisay real sociedad saddex iyo eber ciyaaryahanada kovasevich ronaldo iyo morata ayaa saddexdaasi gool u kala dhaliyey sidoo kale kulamo xiise badan ayaa iyaguna waddanka talyaaniga kooxaha qaar iskaga hor yimaadeen oo dabcan ahaa kulamo si gaara isha loogu hayay kooxda kubadda cagta ee ac milan laba iyo hal waxaa kaga badisay kooxda udinesa napolina hal iyo hal bareejaha waxaa ku celisay kooxda balermo hase ahaatee waxaa guulaheedii sii wadata oo ilaa iyo hadda la celi laayahay kooxda yuventus labiyo eber ayay kaga badisay sozola sambadoriyana rooma oo yuventus ku dhoweyd ayay saddex iyo laba guuldarro ah gaarsiisay sidaasina waxaa haatan meel cidlaha keligeed neecaw qaboobi ay ku maraysaa kooxda kubadda cagta ee yuventus oo horyaalka waddanka talyaaniga ku hogaaminaysa konton iyo kow dhibic roma ayaa kaalinta labaad ku jirta oo waxay leedahay afartan iyo toddoba dhibcood ingiriiskana haddii aan si kooban u jaleeco toddobaadkan horyaalka dalkaasi kooxuhu waa ay ka nasanayeen oo waxay ciyaarayeen koobka loo yaqaano f a kaabka oo dabcan kulamo xiiso badan ay kooxu iskaga hor yimaadeen kooxaha manchester united chelsea arsenal iyo manchester city ayaa usoo gudbay wareegga shanaad ee koobka f a kaabka hase ahaatee kooxda kubadda cagta ee liverpool oo weliba gegideeda anfield ku ciyaaraysay ayaa guuldarro lama filaana waxaa ku dhufatay kooxda wolfis oo waxaa lagaga badiyey laba iyo hal milwordna hal iyo eber waxay kaga badisay watford kulan xiiso badan oo shalay iskaga hor yimaadeen fulham iyo hol sirina afar iyo hal kooxda fulham ayaa ku badisay soton united iyo leeds united oo ciyaarana wuxuuba ahaa kulankii layaabka leeds hal iyo eber ayaa lagaga badiyey manchester united waxay ciyaar si xaragale uga badisay kooxda kubadda cagta ee wigan athletic dhegaystayaal tan iyo toddobaadka dambe waa mascadooydale sidaa iyo nabadgelyo
aad buu mahadsan yahay maxamuud mascade oo inala socodsiinayey wararkii ugu dambeeyey ee dhinaca ciyaaraha laanta afka soomaaliga ee v o a gaar ahaan barnaamijka dhallinyarada maanta ayaad nagala socoteen haatanna mar kale aan jalleecno dhinacii heesaha oo heesu ku luuqeeya fanaanka cabdiqaadir shigshig codkaas heesta uu ku luuqaynayay fanaanka cabdiqaadir shigshig waxay gebagabo u tahay idaacadda iyadii duhurnimo saare cidlan nuuriyaano ismaaciil xuseen farjar iyo maxamed cabdi sandheero dhinaca farsamada la socodsiinayay tan iyo intayna afarta kulmayna waxaan kaga tegaynaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiise leh